إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بإذن الله سبحانه وتعالى محاضردينا maanta sida aada maqasheen waxa ay ku saabsan tahay wama allahu bigaafilin camaa tacmaluun ilaahay subxaanahu wa tacaala ma aha mid moogan waxaad samaynaysaan bani aadamow midaad muujisataan iyo midaad qarsataan waa qeyb ka mida aayad qur'aan ah hal marna ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa kuma odrhan wama allahu bigaafilin camaa tacmaluun ilaahay subxaanahu wa tacaala waanada iyo xusuusinta iyo hurdaka toosinta iyo daaweynta addoomihiisa uu ka daaweynayo khafladda iyo mooganaanta ilaahay wuu ku soo celceliyey suurat lbaqara oo qura ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhowr jeer uu ku celiyey wama allahu bigaafilin camaa tacmaluun ilaahay maaha mid moogan waxaad samaynaysaan walaa taxsabana allaha gaafila cama yacmalu haalimuun fii suurati ibraahim marnaba ha u malaynin bani aadamow ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu moogan yahay oo aanu la socon waxa ay samaynayaan kuwa gardaroolayaasha ah ee meelka dhaca ka dhigtay dhaqan maray ilaahay meel kaga dhacaan iyo maray naftooda meel kaga dhacaan iyo maray khalqiga ilaahay meel kaga dhacaan baraarujinta noocaasa waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay dawo lagu daweeyo quluubta jecel shahawaadka waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xaaraantimeeyey ee naftu ay macaansanayso waa mid qofku mar kasta oo naftiisu xumaan ay ugu yeedho ama ay u qurxiso ama ay u macaanayso uu ka dhigan karo xakame naftiisa uu jiido oo xumaantaasi uu kaga celiyo uu yidhaahdo nafay wama allahu bigaafilin camaa tacmaluun ilaahay ma moogana waxaanaad samaynayso ama aada doonayso inaad samayso waxa aayadda qur-aanka ay noo tilmaamaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa inay ka mid tahay daalacasho joogto ah oo addoomihiisa axwaashooda ilaahay uu daalacdo waxaa ilaahay magacyadiisa ka mid ah caliim waa caliimun bikulli shay shay walba mid og weeye waxaa ilaahay magacyadiisa ka mida raqiib ina allaha kaana calaykum raqiiba waa mid si dhow ula socda oo u ogoo u daalacanaya waxa addoomihiisu ay samaynayaan waxaa ilaahay magacyadiisa ka mida samiic oo macnihiisu uu yahay ka maqlo dhawaaq kaste mid hoos loo dhigto iyo mid kor loo qaado waxaa ilaahay magacyadiisa ka mida basiir oo macnihiisu uu yahay ka arkaa shay walba mid la qariyo mid la muujiyo waxaa ilaahay magacyadiisa ka mida xaafid iyo xafiid oo macnaheedu uu yahay addoomuhu waxa ay samaynayaan oo dham ilaahay subxaana wa tacaala inaanay ka baxsan karin ee ilaahay uu og yahay oo uu arkayo oo uu maqlayo oo ilaahay uu u diiwaangelinayo oo rabbi subxaana wa tacaala uu ku abaalmarin doono yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin macnaha noocaasiina qur-aanka aada buu ugu soo noqnoqday iyo waanadaasi oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay laba nooc oo midho wanaagsana addoomuhu inay ka goostaan nooca koowaad oo ah ixsaanu alcibaada inay cibaadada wanaajiyaan oo mar haddii ay og yihiin ay aaminsan yihiin rabbi inaanu xaalkooda mooganayn inay ilaahay u caabudaan siday arkayaan oo kale haddii kalena ilaahay inay caabudaan iyagoo og ilaahay subxaana wa tacaala inuu arkayo nooca labaadee midhaha ah ee waanada iyo baraarujintaa laga goosanayaa waa alkafu cani almacaasi waalmuxaramaat waa inay qofka daawo uga noqoto waxyaabaha xaaraanta ah ee naftu ay jeclaysanayso ee naarta lagu dayree lagu hareereeyey oo uu ka dhigto qofku xakame naftiisa uu ku xidho oo xumaanta uu kaga sabirsiiyo macnahaasi aada buu usoo noqnoqday saynu tilmaannay fi lqur'aani alkariim ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi isagoo inala hadlaaya watawakal cala alcasiizi alraxiim aladii yaraaka xiina taquum wa taqallubaka fi saajidiin waxaad tala saarataa allaha awoodda badan ee raxmadda ballaadhan ee khalqiga soo gaadhaa sifo ay u tahay allaha waxaa sifaadkiisa ka mida inuu ku arko khayr iyo shar wixii aada samaynayso salaadda marka aad ku jirto haddaad wanaajisiyo haddii kale ilaahay daraaddii inay kaa tahay iyo in kale ilaahay waa arkayaa iyo sida aad u tukanaysaba wa qaala subxaanahu wa tacaala ina allaha kaana calaykum raqiiba ilaahay ka baqda waayo ilaahay waa mid xaalkiina la socdo xaalkiinu aanu ka qarsoonayn wa qaala tacaala waasiruu qawlakum aw ijharuu bih inahu caliimun bidaati suduur hadalkaad odhanaysaan hoos u dhiga ama kor u qaada ilaahay subxaana wa tacaala waa og yahay bal ilaahay wuxuu og yahay intaa in kasii xeel dheer wuxuu ilaahay og yahay waxaad laabaha ku haysaan iyo quluubta kufri iyo iimaan nifaaq iyo islaamnimo dhaba xishood ilaahay laga xishoonayo xishood darro khayr iyo shar wixii qalbiga lagu hayo iyo go-aamada la gaadhayo oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala waa mid og oo aanay ka qarsoonayn ina allaha laa yakhfa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa ilaahay subxaana wa tacaala kama qarsoona wax samada lagu hayo khayr iyo shar iyo wax dhulka lagu hayo lagu samaynayaa toona ilaahay subxaana wa tacaala waa kala hadlay nabiyuna moxamed calayhi salaatu wasalaam waana hadal dhammaanteen bay nagu wajahaan oo inagu socda wamaa takunu fii sha'nin wamaa tatluu minhu min qur'aanin wamaa tacmaluuna min camalin ilaa kunna calaykum shuhuuda id tufiiduuna fiih wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahy arrin haddaad ku guda jirto mid xun iyo mid wanaagsan qur-aan hadalka ilaahay ka mida haddaad akhriyayso camal iyo hawl kale haddaad gacanta ku haysaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waxaan ahay shaahid mid arrintaasi la socda oo arkaya oo og oo maqlaya oo markhaati ka ah id tufiiduuna fiihi arrinkaasi ama khayr ha noqdo ama shar ha noqdee markaad arrinkaasi aada ku dhex jirtaan ilaahay subxaana wa tacaala warkaa wuxuu inoogu sheegayaa inay noqoto quluubteennu mid mar walba ilaahay subxaana wa tacaala xaadir uu ku yahay oo ilaahay xusuusan taasina waxay sabab u noqonaysaa naftu inay ilaahay ka xishooto oo xumaan ilaahay ka cadhaysiinaysa aanay samayn iyadoo og markaa ay samaynayso ilaahay subxaanahu wa tacaala xaalkeeda inuu la socdo rabbunaa subxaanahu wa tacaala waa qariib waa mid addoomihiisa u dhow oo rabbi subxaanahu wa tacaala magacyadiisa waxa uu ku daray magacaasi qariib inuu dhow yahay bal aqrabu ila alcabdi min alxabli alwariid addoonka aada buu ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhow yahay haddana rabbuna subxaana wa tacaala yucaamilu cibaadahu mucaamalat albaciid wuxuu addoomihiisa ula dhaqmaa sidii uu ka fog yahay oo kale arrinta noocaasi waxay sababtay addoomuhu inay u qaybsamaan laba qaybood kuwo eega uun dhaqanka noocaasoo ilaahay subxaana wa tacaala u muujistay oo taasi sabab ay ugu noqoto ilaahay inay ka xishoon waayaan oo israa ilaahay waa idinka fog yahay oo khaflad iyo mooganaan ay galaan kadibna xaqii ilaahay ay dayacaan xumaantana ay dhex dabaashaan iyo kuwo ilaahay subxaana wa tacaala dhowaanshihiisa og ee mucaamalada noocaasi ah aan daymoon taasina ay sabab ugu noqotay an yakuuna lahum waacidun min quluubihim in mar walba mid waaniye ay haystaan oo meel kale mid ka imanaya maaha qalbigooda waaninaya wayudakiruhum biqurbi illahi subxaanahu wa tacaala wa muraaqabatihi wa cilmihi wa samcihi wa basarih ilaahay dhowaanshaha u dhow yahay ayaa qalbigoodu mar walba u xusuusinaya iyo rabbi subxaana wa tacaala sida xaalkooda mar walba uula socdo waxaa tahay sabab ay ugu noqonaysaa iska dhaaf inay xumaan sameeyaan ama cibaado ay xumeeyaan bal haada yakufuhum can ilinbisaad waxay taasi ka qabanaysaa ay ka joojinaysaa ina adduunyadan dhexeeda ay ku faxaaxsadaan oo raaxo adduunyadan dusheeda ay ku noolaadaan waayo waa kuwo mar walba ka warwarsan xaalkan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku arkayo ee uu ku og yahay ma yahay xaal ilaahay raalli gelinaya oo aakhiro badbaadin kara mise waa xaal ilaahay ka cadhaysiinaya oo aakhiro inay halaagsamaan sabab u noqonaaya walihaadaabaa wuxuu idhi ninkii shaacirka ahaa ee gebyayey idaa maa khalowta dahra yowman falaa taqul khalawtu walaakin qul calaya raqiibu maalin haddii aada meel cidlaa aada u baxdo ha odhanin allay lehe keliday baan ahayo xumaantii waan u haata helay waxaad xusuusnaatay ilaahay xaalkaaga inaanu mooganayn ee waxaad tidhaahdaa naftaada aada u sheegtaa calaya raqiib alla xaalkayga la socdoo xogogaalo ah ayaa iga sarreeya ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب hwna malaynin wakti inta u yar ilahay xaalkaaga inuu moogan yahay hawna malaynin waxaad qarinaysaa ilaahay subxaanaه wa taعaalى inuu ka maqan yahay qof sidaa yeelaa janno dhaxli kara naarna ka badbaadi kara طaacaة ullahina dhaqan ay u noqon kartaa macaasi iyo dembiyo foolxumana naftiisa ka celin kara dhunnuun ayaa waxaa la weydiiyey bima yanaalu lcabdu ljanna addoonku muxuu ku gaadhayaa jannada jannada waddo dheer baa ka sokaysa oo weliba adag walihaadabaa in lagu sabro ilaahay uu inoo dardaarmo oo ina faray qaala bikhamsin wuxuu jannada ku gaadhi karaa shan arrimood arrinta kood waa istiqaamatu laysa fiiha rawqaan waa waddada ilaahay u jeexay inuu ku toosnaado oo isagoo waddadaa ku socda iska dhaaf waddada inuu ka baxo dhinacyada waa inaanu eegin waayo haddii dhinacyada uu eego oo uu daymoodo waxa u muuqanaayo waxyaabo nafta soo jiidanaya laakiin aan danu ahayn waxaanay tahay sababu noqonaysaa waddadii saxda ahayd inuu ka leexdo waa talabaadee socodkaa uu ku jiro waxaa socodkaasi daba socda oo eryanaya qofka bani aadamka cadow ilaahay uu ku salliday addoomihiisa si uu imtixaamo haddii adigoo cadow ka ordaaya hareeraha aada edeegtana socodka ayaad gaabinaysaa marka istiqaamadu maxay u baahan tahay istiqaamo qura looma baahna inaad tidhaahdo anigu diintii waan garanaya waan ku camal falaa oo qura istiqaama bilaa rawqaan baa loo baahan yahy inaanad hareeraha eegin waddada hareerada waxaa ku daadsan shahawaad badanoo naftu ay jeclaysanayso yeedhmooyin badan baa ka baxaya waddada hareeraheeda oo sharka iyo foolxumada kuugu baaqaaya waijtihaadun laysa macahu sahwan iyo inuu qofku dadaalo waa arrinta labada janno lagu gaadhayo taasi oo mooganaan ama ilow ka madran waa dadaal joogto ah oo marnaba addoonku aanu kala goynahayn wa muraaqabat اllahi tacaala fi siri wاlcalaaniya ilaahay xaalkiisa inuu la socdo waa inuu dareensan yahay marka uu gooni yahay iyo marka dadka uu la joogaba waintidaaru lmowti bitaahubi lahu iyo waa inuu ku sugo geerida waa arrinta afraade diyaargarow geerida uu diyaargaroobayo oo geerida dabeed wax anfaca uu diyaarsanayo wa muxaasabatu nafsika qabla an tuxaasab iyo naftaada inaad xisaabiso inta aan lagu xisaabin arrintan ku saabsan ilaahay xaalkeenna mar walba inuu la socdo oo marnaba aanu mooganayn waa tataab ugu noqotay saxaabadii rasuulku ridwaan ullaahi calayhim inay dareemaan foolxumada dembiyadu ay leeyihiin oo weynida dembigu ay u muuqato innaga waxaa laga yaabaa dembigu inuu inala yar yahay laakiin allaha subxaana wa tacaala aynu caasiyayno weynidiisa inaynu khaflad ka gallo ayaa laga yaabaa saxaabatu rasuuli illaah ridwaan ullaahi calayhim inuu ilaahay xaalkooda la socdo mar walba ayay dareensanaayeen waana ta keentay dembiyadu inay la weynaadaan oo dabeetana baqa aada iyo aada u fara badan mar walba quluubtoodu ay dareento anas ibnu malik radia allahu canhu wuxuu yihi isagoo la hadlaya dad innaga aada inooga khayr badnaa oo saxaabadii rasuulka soo gaadhay ayuha annaas inakum latacmaluuna acmaala hiya adaqu fii acyunikum min ashacr kunaa nacuduha min almuubiqaat calaa cahdi rasuuli illah dadoo waxaad samaynaysaan buu yidhi acmaal dembi ah oo idinka aada iyo aad idinla fudud laakiin annagu saxaabada haddii aanu nahay lishiddati muraaqabatihim lilahi subxaana wa tacaala waxaanu ku tirin jirnay waxyaabaha lagu halaagsamo maanta dembiyadii u waaweynaa oo uu ka mid yahay shirkigii bidcadii oo ku xigta kabaa'irtii haddii ay tahay dil iyo zino iyo sariqo in wax la xado khamri la cabbo ayaa dadka muslimiinta dhexdooda caadi ka ah wax weyn aan loo arag maxay taasi ka dhalatay alghafla can illaah ilaahay bay subxaana wa tacaala dadka waxaa samaynayaa ay moogan yihiin laakiin saxaabada ridwaan ullaahi calayhim arrimaha noocaasi naadiran si aada iyo aada u yar ayaa dhexdooda ay uga dhici jireen cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu isaguna waxa uu yidhi sida uu wariyey alimaamu albukhaari fii saxiixihi isagoo sawiraya xaalka qofka muuminka ah iyo sida uu uga duwan yahay qofka munaafiqa ee faajirkaa qofka muuminka ahi markuu dembi samaynayo waxa uu ka dhigan yahay mid buur hoos joogo ka baqanaya inay kusoo dhacdo xatii dembiga markaad samaynayso haddii aanad xishoodba dareemahayn iyo baqo iyo yaxyax oo intaasiba ay meesha ka baxeen waxaad ogaataa xaaladaadu inay aada iyo aada u daran tahay oo aada iyo aad aada u fogaatay laakiin qofku xataa dembiga isagoo samaynaya haddii markaa dembiga uu samaynayo uu baqanayo oo uu kayrkayrayo oo uu aada iyo aada u xishoonayo oo uu argagaxsan yahay oo dhulku uu ku soo yaraanayo qofkaasi weli waa qof iimaan ka sii qoyan yahay weli qalbigiisaa waana ku wada laakiin waa waano cod hoose ku baxaysa oo aan awood u yeelan xumaantaasi inay ka hor istaagto amaa qofka munaafiqa ah ee qalbigiisa iimaan aanu ku jirin ama uu ku yar yahay ee faajirka ah markuu dembi samaynayo dembigu aada iyo aad buu la yari inuu wax sameeyo ee suma arko duqsi sanka ka maray oo sidaa uu iska yidhi oo uu iska duuliyey dembigaasi yacnaa waa kala fudud yahay dadkii wanaagsanaa walaalayaal waxaa dunuubta iyo macaasida ka celin jiray xusuusnaanta ilaahay subxaana wa tacaala ay xusuusan yihiin cumar ibnu khadaab radia allahu canhu sida dahabi uu ku wariyey fi siyar ayaa waxa uu soo maray isaga oo safara oo uu agdegay goor habeennimoa sa cabdullaahi ibnu diinaar oo la socday uu ka warramay nin xoolo meel ku haya wuxuu ku yidhi waxaad iga iibisaa neef adhi oo adhigaagan ka mid a wuxuu idhi innii mamluuk anigu waxaanay addoon nin uu leeyahay macnaa adhiga anigu ma lihi adhiga nin baa iskale qaala qul lisayidika akalaha diibu neefka aad iga iibisay marka uu waayo ninkii xoolaha lahaa waxaad ku tidhaahdaa waxaa cunay yeygii baa cunay oo la tegey fa qaala ayna allah haddaan isaga sidaa ku idhaahdo oo beenta aan ku qanciyo ilaahay meey ilaahay miyaanay ogeyn inaan been sheegayo oo khiyaamo aan samaynayo miyaanu ilaahay maqlahayn miyaanu ilaahay subxaana wa tacaala xaalkayga la socon fabakaa cumaru radia allahu canh cumar ibnu khadaab ninkaa isagoo doonaya inuu imtixaamo hadalkaa ninkaasi uu ku hadlay oo tusinaya shiddatu muraaqabatihi lilahi tabaaraka wa tacaala sida daran uu u dareensan yahay ilaahay xaalkiisa inuu la socdo waa ka oohiyey cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waagu markuu bariyey wuxuu cumar ku kallahay ninkii addoonkaa lahaa faishtaraahu fa actaqahu waa soo iibsaday waanu xoreeyey waxaanu ku uhi actaqadka haadihi alkalimatu fi dunya kelmaddaa ayna allah ilaahay mee ilaahay miyaanu arkahayn oonu imaqlayno xaalkayga aanu la socon ayaa adduunyada adoo jooga ku xoraysay oo addoonnimo kaa saartay waarjuu an tuctiqaka fi alaakhirati can innaar waxaan rajaynayaa aakhiro marka aad tagtana in kelmadda noocaasi naarta ay kaa xorayso maanta khishka iyo khiyaanada iyo beentu aad bay dadkeenna ugu dhex badan tahay qofka wax iibinaya waxa laga yaabaa dadka inuu khiyaameeyo oo alaabta inta xun hoosta uu mariyo inta wanaagsanna dusha uu soo mariyo ama dadka markuu wax ka iibinaayo been uu u sheego ha uu doonayo dhaar beena uu raaciyo dadka dadka u shaqeeyaa in badan oo ka mid waxaa laga yaabaa inay khiyaameeyaan miskiinkii la khiyaameeyey isagu isma laha waa lagu khiyaameeyey waayo isagu raqiibna maaha samiicna maaha ka samci illaahi tabaaraka wa tacaala waa insaan daciifa oo jaahila oo maqalkiisa iyo araggiisa iyo aqoontiisuba meel dhow ay ku go-ayso laakiin dadka khiyaamadaas samaynaya waxay ilowsan yihiin allaha subxaanahu wa tacaala samiica ee basiirka ee caliimka ee raqiibka ah iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinta noocaasa inaanu kaga hadhahayn oo laga yaaba adduunyada inuu ku fadeexadeeyo intaan aakhiraba la gaadhin arrinta noocaasi iyo khafladda noocaasi waa tasababu noqotay in khishka iyo khiyaanada iyo beentu ay aada ugu bataan suuqyadeenna dabeetana barakalaantaasi ay keento iyo sicir barar xumaanaha kale ee khiyaanada aan ahayn muraaqabat ullaahi tabaaraka wa tacaala dadka sidaasoo kale ayay uga celin jirtay waxaa dhacday nin inuu gabadh kula heshiiyey xumaan xumaantii markuu u diyaar garoobay ayaa wuxuu yidhi isagoo ku faraxsan meeshu inay cidlo tahay oo cidina aanay arkahayn laa yaraana ila alkawaakib buu yihi caawa xidigaa mooyaane cid kale ayna arki mayso cid walba waa ka qarsoonahay fa qaalat ayna mukawkibuhaa ay ayna khaaliqu lkawaakib hadday xidiguhu ina arkaan xidigaha allihii abuuray mee miyaanu ina arag kelmadda noocaasii qalbigiisay ku dhibicdo waa ninkii zinada diyaarka u ahaa waxay sabab ugu noqotay inuu argagaxo ilaahay uu ka baqdo subxaana wa tacaala oo xumaanta noocaasiya uu joojiyo faraha uu ka qaado waxaa kalaad xusuusataan xadiidkii saddexdii nin ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam inooga warramay ee godka gale dhagaxu uu ku daboolay ee tale ay ku gaadheen mid waliba inuu ilaahay ku baryo subxaana wa tacaala camalka uu isleeyahay camal ilaahay daraaddiiya buu ahaayo malaha waa laga aqbalay saddexdii nin midkood muxuu ilaahay ku bariyey wuxuu uhi ilaahay oo waxaad jirtay inan aanu ilmaadeernahay inantaasi ayaa ii timi iyada oo abaari ay xanuujisay oo wax weydiisanaysa waxa uu ku yihi waan ku siinayaa xoolo laakiin waxaan doonayaa naftaada inaad ii dhiibto wuxuu ku celceliyaba arrinta noocaasiya waa ka ogolaata markuu doonay xumaantii inuu fuliyo ayay ku tidhi ilaahay bay xusuusisay subxaanahu wa tacaala ittaqi llaaha walaa taftaxi alkhaatima ila bixaqih ilaahay subxaana wa tacaala ka baqo oo meeshaa moorsan ha ku furin xaqeeda waxaan ahay nikaax sharciga waxaan ahay waa ka booday cid ka celisay ma jirta boolisna uma iman cid aragtayna ma jirin oo intuu ka xishooday cid kaloo aragtay oon ilaahayn oo intuu ka xishooday xumaantaasi uu joojiyey ilaahay buu xusuustay subxaana wa tacaala oo kelmaddaasi ay xusuusisay ilaahay buu subxaana wa tacaala ka xishooday ilaahay daraaddii buu uga tegey xumaantaas samaynteeda xoolihii gabadhaa uu siiyeyna dib uma weydiin markii xaaladdu ay ku adkaatay buu ilaahay taa ku baryey wuxu uhi ilaahayow haddaan taa daraaddaa u sameeyey oon xumaantaa daraaddaa uga tegey ilaahayow xaaladdan adaga aan ku jiro naga saar dhagixii baa dhaqaaqay iyadoo raaficaad wiishash iyo cagafyo iyo wax loo doonay toona aani jirin ducada noocaasii ah ee ilaahay ugu tawasulay macsiyadaa ilaahay daraaddii inuu uga tegey ayaa dhagixii waxa weeyaan dhaqaajisay maanta xumaanta zinada la yidhaahdaa aada iyo aad bay dhulka islaamka ugu badan tahay waxaa kaloo aada iyo aada u tiro badan muqadimaadkeeda hordhaceeda aada u fara badan hordhaca zinadu waa waa noocyo badan yihi waxaa ka mid a dumarka safraya ee socdaalaya maxram la-aan waxaa ka mid a ragga iyo dumarka aan maxramka isu ahayn isuna dhixine isdhex gelaya waxaa ka mid a ninka gacan qaaday ama gabadha gacan qaadaysa nin aan xalaal u ahayn maxramna u ahayn zawjna aan u ahayn waxaa ka mid a hordhaca zinada iyo dawaacideeda waxyaabaha ku baaqa heesaha maanta meel walba ka baxaya waxaa ka mid a khalwada inuu nin gabadh meel kula gooni noqdo aan xalaal u ahayn taasina maanta aada bay u fara badan tahay waxaa laga yaabaa ninka dhakhtarkaa inan baa kula jirta qolkaa dadku markay baxaan labadooda isku soo hadhaaya ilaa qof kale uu soo gelaayo waa caado iyo dhaqan xagga kufaarta laga keenay wa kadalika qof kastoo mas-uula inta badan wuxuu xoghayn ka dhigtaa waa dhaqan xagga gaalada inagaga yimi oo fasaad akhlaaqiya xambaarsane gabadh buu xoghayn ka dhiganaya isaga iyo gabadha ayaa halkaa ku wada jiraya arrimaha noocaas iyo kuwo kaloo tiro badani waxay sabab u yihiin oo waddo loo mara ay yihiin iyo waxyaabo ku baaqoo sahla faaxishatu zinaa kuwaasi markii ay bateen ayaa zinada iyo foolxumaduna ay fara badata walihaada baad ku arkaysaa dhulkeenna dad aan ilaahay subxaana wa tacaala aan ka xishoon ahayn inan inan la taagan laambad ama khashaafad hoosteed baad arkaysaa yacnaa xishoodkii meesha waa ka baxay xataa qaar baaba dhuundhuumanaya ee qaar ban xataa aan dhuuman ahayn oo banaanka taagtaagan oo muqadimadii hordhacii xumaanta banaanka la taagan oo dadka aan kalaba xishoon ahaynba oo guryaha hortooda iyo daaqadahooda iyo albaabadooda iyo la imanaya qaarna weli waa dhuundhuumanayaan laakiin yay ka dhuumanayaan haddii ay xumaanta gaadhi kula dhex dhuuntaan ama ay guri hoosta ka soo xidhaan ama luuq madow ay la galaan ama geed harhkii ay hoos istaagaan talow ilaahay ma ka qarsoomayaan ya subxaana allah abada ilaahay subxaana wa tacaala kama qarsoomayaan yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yarda min alqowl hadihi min sifaati lmunaafiqiin waa dhaqan ka mida dhaqamada munaafiqiinta dadka ayay iska qarinayaan oo ay ka dhuumanayaan oo waxaa xune laabta ay ku sitaana nifaaqa inay ku ogaadaan dadku oo uu ka soo ifbaxo ayay ka dadaalayaan ilaahayna subxaana wa tacaala iska qarin maayaan kamana qarsoomi kara rabbi subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala waa og yahay markay qorshaynayaan xumaanta markaad go-aanka ku gaadho markaad telefoonka dirayso markaad ballamayso markaaad meeshii xumaanta aad ku samaynaysa aad kusii socoto marka iyada lafteedii aada gudagasho ilaahay subxaana wa tacaala xaalkaaga waa la socda arrinkaaguna kama qarsoona qofka ilaahay subxaana wa tacaala xumaanta kala xishoo waayey bani aadamkana ka qarsanayaa waa qof aan iimaan lahayn ama iimaankiisu aada iyo aada u daciifay oo iimaankiisu yahay fi lxadiid gunta hoose mid yaalla waa qof ka dhigay ilaahay subxaana wa tacaala kuwa eegaya ka u liita dadkii indhahoodu iska ilaalinaya iyo maqalkooda inay arkaan ayuu ka xishoonaya uu ka khajilaya uu ka baqanaya haddii la qabto inan iyo inan gidaar isla taagan oo xumaantii samaynaya ama hordhaceedii faraha kula jira waxaa laga inay baryootamaan oo ay idhaahdaan adeer hana fadeexadaynina fadeexadda ku hadhay waa maxay amaama khaaliqi samaawaati waalardi baad ku fadeexadowday allihii samooyinka iyo dhulalka abuuray hortiisii baad ku fadeexadowday wahayb ibnulward nin baa u yimi wuxuu ku uhi cidni iwaani hadal qalbigay dhaqaajiya oo ilaahay inaan ka baqdo sababi igu noqda oo wanaagga ay jeclaysiiya sharki iyo xumaantana iga celiya imaqashii wuxuu ku yihi hadal aada iyo aada u kooban ittaqi llaaha an tajcalahu ahwana annaadiriina ilayk waxaad iska ilaalisaa buu yidhi inaad ilaahay subxaana wa tacaala aada ka dhigto kuwa ku eegaya ka ugu fudud agtaada oo xumaantii aada kala dhuumato khalqiga allaha subxaana wa tacaala khaaliqaana aada ilowdo markaad xumaantaasi aada samaynayso nin baa wuxuu galay meel aya kayn jiqa halkaa markuu galay baa naftiisu la showro wuxuu yidhi ma inta halkaa haddaan macsiyo ku sameeyo talow yaaya arkaaya xagga ilaahay baa dhawaaq laga maqashiyey cidda dhawaaqaysa isagoo arki maayo waxaa lagu yidhi wama allahu bigaafilin cama tacmaluun aayadda qur-aanka aynu akrinay ayaa la maqashiyey oo waana ah markii naftiisu ay tidhi malaa cidina ku arki mayso qofka marka xumaanta meel ula galo ama keenha la dhex galo ama meel kale ha kula dhuunto khalqiga ka dhuumanaya ilaahay subxaana wa tacaala iska ilaabaya laba xaaladoodu midkood weeyaan arrinkiisu xaaladda koowaad inuu aaminsan ilaahay inaanu arkahayn kaasi waa kaafir qof muslima maaha ka aaminsan ilaahay inaanu arkahayn iyo inuu aaminsan yahay ilaahay inuu arkaayo oo allaha arkaayo uu ka xishoon waaye khalqigaasi makhluuqaadka daciifkaa aragtidooda uu ka xishooday oo uu kala dhuuntay xumaanta kaasina waa qof iimaankiisu uu daciifay oo xumaantu ay dhabanaanisay oo meeluu u socdo aan isogeyn ayuha almuslimuuna cibaad allah nafteenna haddii mar walba aynu xusuusinno in ilaahay subxaana wa tacaala xaalkeenna uu la socdo oo mar walba nafta aynu u sheegna ilahay inuu ina arkayo waxay dawo inooga noqonaysaa macsiyo iyo foolxumo oo dhan taasi waxay noo xifdinaysaa xasanaadkeenni aynu samaynay waxaana inaga ilaalinaysaa macaasi ilaahay subxaana wa tacaala uu inoogu cadhoodo haddii xumaanta marka aynu la gooni noqonno ilaahay subxaana wa tacaala aynu iska ilowno waxay tahay sabab u noqonaysaa xasanaad iyo wanaagyo aynu ku dadaalay aada iyo aad aynu ugu dadaalay in maalinta qiyaame inta layna tuso iyagoo waaweyn oo qurux badan haddana la baabiyo meesha laga saaro wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa ummadayda ka mid noqon doona dad dadkaasi waa asxaabu cibaada qur-aankay akrinayaan way soomayaan wayaquumuuna min alleyl saacadaha habeenkii wax ka midana salaatuleyl bay tukanayaan laakiin ceebtoodu waa maxay idaa khalow bimaxaarim illaahi intahakuuha ilaahay wuxuu ka mamnuucay markay u haato helaan ilaahay waa iska ilaabaan oo kama xishoodaan waxay xumaanta u sameeyaan sidoo ilaahay subxaana wa tacaala aanu arkahayn oo kale kuwaasi yowma alqiyaama markay yimaadaan waxay imanayaan buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam walahum xasanaatun biid ka amhaali jibaali tihaama iyadoy u qoran yihiin xasanaad iyo wanaagyo aada u waaweyn oo buurahaa silsilada golis oo kale ah weliba cadcad oo qurux badan fa tujcalu haba'an manhuura waxaa laga yeelayaa xasanaadkoodii boor la afuufay oo kale maxaa sabab u noqday ilaahay bay ka xishoo waayeen subxaana wa tacaala ilaahay bay iska ilaabeen ilaahay bay ka dhigeen subxaana wa tacaala ahwana annaadiriina ilayhim cidda eegaysa ee arkaysa cidda u liidata ayay ka dhigeen waxaa laynooga baahan yahay dhammaanteen in aynu nafteenna waanada noocaasi aynu u joogtayno waxaa laga yaabaa dadku iyagoo cilmiga akhrisanaya oo dalabatu cilmiya oo laga yaaba muxaadaraad inay jeediyaan oo dadka ay waaniyaan in haddana arrinta noocaasi khaflad ay kaga dhacaan oo dabeetaa sabab ay ugu noqoto xumaano badan inay ka dhacaan oo qofkii uu noqdo sida dadka salafka qaarkood ay yidhaahdeen laa takun waliya lilahi fi lcalaaniya caduwan lahu fi sir ha noqonin mid weli ilaahay ah marka dadku ay ku arkayaan dadka markaad ka qarsoontana cadow ilaahay ah wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala u diiday samaynaya sheekh baa wuxuu imtixaamay ardaydiisii imtixaankana waxaa sabab u ahaa mid ka mid ah ayaa had iyo jeeraale gooni uu u sharfi jiray oo qadarin uu hayo u muujin jiray arrinta noocaasi ayaa intii kale ay saluugeen wuxuu doonay inuu u muujiyo sababta arrinta noocaasi ay ku kaliftay mid walba ardaydiisii ka mida wuxuu u dhiibay neef digaaga neefkaa digaaggaa qaad buu yidhi waxaad ku soo gowracdaa meel aanay cidina ku arkahayn xagga dambena ha eegina ka soo dhaqaaqa raggii waa wada qaadeen xoolihii loo dhiibay mid walibuu intuu soo gowracay buu ka soo dhaqaaqay intuu meel cidlaa oo isleeyahay cidina ku arki mayso uu la tegey ardaygaa sheekhu gooni uu sharfi jiray wuxuu yimi isagoo sida neefkii digaagga ahaa wuxuu ku yihi maxaad usoo gowrici weyd wuxuu yidhi waxaan waayey meel aan ku gowraco ilaahay aanu i arkahayn ilaahay buu subxaana wa tacaala isagu si joogtaa uu i xusuusnaa cidina aanay ku arkahayn xataa allaha khaaliqaabaa soo gelaya meel aanu ilaahay arkahayn oo neefka aan ku gowraco waan waayey buu yidhi dee markaa waan soo celiyay ila adigii guri meel aanay cidina ku arkahayn ku gowrac markaasay kuwii kale sirta ay fahmeen markaa khafladda noocaasiya xataa waxay nagu dhici kartaa innaga ducaadda iyo dalabatulcilmiga ah maaha dadka cilmiga iyo meelaha khayrka lagu akrinayo ka fog ama mararka qaarkood kasoo duldhaco qura waynu u baahanay markaa inaynu nafteenna mar walba indhaha aynu u hordhigno xaqiiqada noocaasi ah ilaahayna subxaana wa tacaala xaalkeeda inuu la socdo aynu ku baraarujino aynu xusuusino waxaa arrinta noocaasi sabab ay u noqon kartaa ama u noqonaysaa in wanaaggeenu uu ka bato xumaanteeda mar kastoo xumaan naftu ay noogu sheekayso ama inoogu yeedhana inaynu ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka baqanno oo rabbi subxaana wa tacaala aynu uga toobadkeenno waxaa la weydiiyey junayd bima yustacaanu calaa qadi lbasar waa xumaan ama waa dembi maanta laga yaabo in badan dhalinyarta ka midii naftooda inay uga taaglaayihiin indhahaygaan laabi kari layn celin kari laayahay maxaan u kaalmaystaa inay indhahayga dumarka aan maxaarimtay ahayn aan ka laabo waxau ihi junayd bicilmika ana nadar allahi ilayka asbaqu min nadarika ilaa maa tanduruhu waxaad u kaalmaysataa inaad ogaato ood yaqiinsato oo qalbiga aada geliso in aragga ilaahay subxaana wa tacaala adiga uu ku arkaya uu ka soo horeeyo aragtida adigu aada arkayso ee daawanayso waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa xaaraantimeeyey waxaa la mida maqalkii haddaad isaga taageli weydo dhegaysiga heesaha iyo xanta iyo cayda iyo hadalka laqwiga ah waxaad naftaada u sheegtaa maqalka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku maqlayaa inuu ka horeeyo maqalka aada maqlayso shayga macsiyada ah ee ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaya ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu quluubteenna ku weyneeyo rabbi subxaana wa tacaala muraaqabadiisa dareensanaanta aynu dareensannahay xaalkeenna inuu la socdo waxaana aynu walaalayaal isu dardaarmaynaa fi khaatimati hadihi alkalima in mar walba aynu akrino aayaadka qur-aanka ah ee qur-aanka weliba aad iyo aada ugu tirada badan oo markaynu akrinayno aynu u fiirsanno ciwaanada noocana wama allahu bigaafilin cama tacmaluun inoo xambaarsan fabihada taskuu anfusunaa wa tasluxu quluubuna taas ayaa nafteennu ay ku daahir garoobaysaa quluubteennuna ay ku hagaagaysaa taasi ayaynu ku gaadhi karnaa maqaamu lixsaan oo maqaamaat alcubuudiya maqaamka u sarreeya ah taasaa dawo inooga noqon karta xumaano badan oo laga yaabo sir inay noo yihiin oo dadka ay nago qarsoon yihiin laakiin ilaahay subxaana wa tacaala aan ka qarsoonayn taasaa sabab inoogu noqon karta khalad badan oo inaga dhacay fii xaalati gaflatin xaalad mooganaaneed oo aan islahayn cidina idinkuma oga laakiin ilaahay uu inagu og yahay inaynu ilaahay subxaana wa tacaala uga toobadkeenno wallahu aclam waaxka billahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu